galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington markaana kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya jaamac buulle jaamac
degeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahay oo kale adaalaaba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa qormadeenna sidee ayuu baarlamaanka federaalka ku shaqayn karaa isaga oo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida aad la wada socoteen intiinii dhegaysatay toddobaadkan laanta afka soomaaliga ee v o e da maamul goboleedyada oo u hadlay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane waare oo sheegay inay baarlamaanku hakiyaan sharciyada horyaala ee laga doonayay inay ansixiyaan tan iyo inta ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku soo afgaranayaan su-aasha la isweydiin karaa ayaa waxay tahay baarlamaanku miyuusan ahayn mid madax bannaan oo howlihiisa loo igmaday islamarkaana aysan jirin xubno ku matalaya maamul goboleedyada golaha shacabka ee soomaaliya arrintaas iyo su-aalaha ka yimaadaba waxaa inoogu marti ah brofesor afyare cabdi cilmi oo jaamacadda qadar ka dhiga siyaasadda waxaana aan ugu horreyn jeclahay inaan brofesor kusoo dhoweeya barnaamijka brofesore waa mahadsan tahay jaamac waan dhowahay sida aad la socoto waxaa soo kordhay guddi la yidhaahdo guddiga maamul goboleedyada uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas uu ku-xigeenna ka yahay madaxweynaha hirshabeelle kuwaas oo la xisaabtamaya dowladda federaalka hase ahaatee xisaabtankoodii waxa uu u soo gudbay golaha shacabka waxaadna moodaa inay soo noqotay madashii oo dadban marka sidee ayuu baarlamaanku baarlamaan ku ahaan karaa isagoo ka madax bannaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hardinka u dhexeeya waad mahadsan tahay jaamac horta waa su-aal meesha ku jirta waxa asaaska ah ee dowladnimada u ah gundhiga horta waa dastuurka markaa ummadi ay ku heshiiso oo la yidhaahdo bal waxaan dastuurkan ayaa noo ah xaaladeena iyo systemkeena aan ku maamulanayno marka dastuurkaas isaga ah oo hadda soomaalida aanay weli kana heshiin sidiisana qabyo u ah ayay horta ciladuhu oo dhani u noqonayaan waxaa muuqata in weli uu jiro awoodda siyaasadda dalka in la isku haysto oo aanan weli laga heshiinin ama la lagu kala adkaanin yani ama waa laysqasbaa ama waa un laysqaniyaa marka hadda qanaacana ma jirto in de qola ku tabaroonaatay oo ay kuwii kale ay ka awood badatayna ma jirto dastuur oo hadda sida si dadku ay isla ogol yihiin oo waxaas hadda kala caddaynayana ma jiro horta meesha ay u dhimanayso waa meeshaas waxaa kaloo meesha yaalla arrinka yaallo weyn waxa waaye in waxa systemka soomaalidu ay hadda sheeganayso oy leedahay waan rabnaa inaan aan raacno oo hadda ay federaal yani la yidhaahdo xataa yacni kaas sida uu u shaqayn lahaa iyo waxa uu ku salaysan yahay oo aasaaska u ah faham inuusan jirinna way muuqataa iyadana ama dhinaca gobollada ha ahaado ama dhinaca maaragtay kale ha noqdo ama xitaa hadduu faham jiro inaan dan laga lahayn ee uun ah wixii aad qaadan karto oo aada xoogi karto oo aad hore u diriqsa karto u diriqso taasaa iyadana ay dhici kartaa calaa kulli xaal haddii la fasiro oo la yidhaha maamulada gobolladu maxay sidan u yeelayaan oo ay hadda u codsanayaan inay shuruucda ay ayagu wax ku yeeshaan taasaa ayada aan aniga runtii aan isku dayay inaan fahmo oo aan idhaahdo war waxaan maxay maxay daliil uga dhiganayaan maxay u cuskanayaan marka waaya wallaahi aniga hadda qodob sharci ah iyo qodob caqli ah ma ma iima muuqdo kulley waa laga yaabaa in de wax iga qarsan yihiin meeshii waxaa jooga baarlamaan baarlamaankii ama baarlamaanaba dhe laba aqal iyo wax lamid ah aqliyadda guud ee meesha ay ku jirto waxa waay baarlamaankaas laftirkiisa ayaga ka yimid oo ayaga matala marka already baarlamaanka ay ku haystaan shuruucda waa baarlamaane ayagu soo dirsadeen gobolladu sida dee logiga uu yahay ama haddana dee markii la samaynayay gobollada gobolladaa lagu soo sameeyey ayagaasaa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku lahaayeen dadka meesha ku jooga waayahay haddana inay iyagii ka daba qayliyaan oo yidhaahdaan may qoladii aan xamar usoo dirnay nama matasho ee annaka ayaa go-aanka gaarayna runtii aniga arrintaas ayada ah ma fahmin waxa ay ku dhisayaan waaya brofesor afyere waxaa la isweydiin karaa waxaa tili dastuurka qabyada oo aan la dhamaystirin ayay ciladuhu intooda badani u noqonayaan laakiin qorax soo baxday sacab laguma qarin karo dowladnimada iyo nidaamka federaalka ugu yaraan fahankiisii hoose waa la isla afgartay oo in baarlamaankuna federaalkana uu shaqeeyo dowlad dowladuhuna ay howlahooda kala qabsadaan si guud waa la isugu fahansan yahay dastuurka marka la fiiriyo horta sideedaba nidaamkan federaalka dadka badidiisu ma fahamsana sida uu ama afrika ama soomaalida uga shaqaynayana sideedaba anigu waxaan ka mid ahay dadka aan aan u arkin inay aada suurtagal u tahay laakiin siday doontaba ha ahaatee nuxurku waxa waaye markii nidaam federaala la qaato awoodaha in la qaybiyo oo la yidhaahdo qaybahaana waxaa iskale oo hadda canada aniga adiguba waataan joognay functional areasa loo qaybiyo waxaa la yidhi waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaana gobolada iskale arrimahan kaleeta oo difaaca iyo section ninety two iyo ninety three ayaa ayaa xadiday marka habkaas isaga marka la raaco soomaalida keedu waxaa ku qoran in laga doodi doono oo laga heshiin doono oo dib layskaga imaan doono marka laga reebo dhowr afar shay marka laga reebo inta kale waxaa la yidhi waa layskaga imaan doonaa hadda markii dastuurka laysku noqday oo qoladii hadda xasan sheekh iyo ay rabeen in qoladii loo saaray waxay soo bobos gareeyeen in labaatan iyo afar awoodoodna la siiyo dowladda dhexe toddoba awoodoodna la siiyo dowladaha gobolada twenty four seven formula ay u bixiyeen formuladaas ayada ah waa la hor keenay qoladii baarla qoladii form madashi gobolada markii madashii baydhabo joogtay waa la hor keenay way ka baqeen inay arrintaas ayada ah ama ka doodaan ama qaataan waxay yidhaahdeen dowladda soo socota yaan u dhigaynaa hadda dowladdan hadda timidi weli maba fahamsanaba meesha xataa kuwii hore ay wax soo gaarsiiyeen maadaama dastuurka guddiyadiisi iyo wixiisii wax laga badbedelay meel aada u horeyso wakti hore toban sana kahor laga soo gudbay kasoo bilowday marka xaqiiqadu waxa waaye horta dastuurka kuma cadda awoodaha goboladu leeyihiin iyo awoodaha ay dowladda dhexe leedahay oo kaamila oo final ahayd ma cadda waayahay wa waad mahadsantahay profesore afyare dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna aan jalleecno bal dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim waa dhawahay waxaa magacaygu waa yaxye maxamed cabdi xuseen waxaan joogaa magaalada boosaaso waa ku dhawa barnaamijka oka waxaan ku tarsanayaa horta marka kowaad waxaan soo jeedinayaa soo jeedin oo ah runtii dowlad dowleedyada dowladda federaalka hadda waxay ku haystaan waxaan u oran karaa anigu waa dana ayaga u gaar ah ee maahan dan soomaaliyeed waxaan oran lahaa baarlamaankuna shaqa buu leeyahay dowlad goboleedyada waxaan arkaa anigu ay khaldan yihiin sixgeyga marka waxaan leeyahay shaqada baarlamaanka loo daaya sababtoo ah baarlamaan baa soo doorateen idinka goboladina uga soo doortay afwalihiini aya idinka iyada mataliya waxaan oran lahaa baarlamaanka aad soo daarateen ku kalsoonaada oo aad afkaarta ad aaminsantihiin waxyaaba aad ka baqaysaan ayaga ayaa idin difaacaya inta kale waxa weeyaan waxaan kaloo oran lahaa nimanka gobolada jooga wadanku laga awoodood ma lahan hal awood waa inu yeeshaa waa dowladda federaalka oo ah sharcisameeyaashii iyagaa sharciyada soo deernay haddii ay sharciyada fulfan tihiinna sameyntoodana dee wixina waa wax kale taa waa kala soo jeedin su-aalna waxaan weydiinayaa aqoonyahanka waxaan oran karnaa waxaan weydiinaya doctor anoo filaamaya ma oran karnaa dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedyada waxyaabahaas ku waxyaa markii laga soo tago in micnihi khilaafka dastuurka uu yahay oo dastuurka aan namaystirnayn ma oran karaa waa dana shaksiyaad ama dana gaara ayaa ka dhexeeya siyaasiyiinta
waad mahadsan tahay xuseen anigu kolley horto dee meel markii oo vacuum ka jiro oon waxa ayna kala caddayn dadka markaa meesha jooga waxaan anaale iyo adigu malihid iyo inay isku qaqabtaan waa la filin karaa arrinta haddii qodobada dastuurku ay caddahay hadda markaad nidaamyada federaalada adduunka fiiriso laba nooc un bay mid yeelaan mid waa midka caalamiga ee loo badan yahay ee ah in inta la kala sooco la yidhaahdo intaanoo area ama ama functional area waxa la yidhaha yani hawlahaana waxaa noo qabanaya dowladda dhexe hawlahaana waxaa qabanaya dowladaha gobolada oo muwaadinkii laba dowladood uu leeyahay ee ma aha mua yani gobolada inay territorially meelaha ay xukumaan ayagu keligood ka taliyaan oo aysan dowladda dhexe waxba ka xukman dhaweed markay hadlayeen waxay lahaayeen kismaayo markay ku kulmeen goboladu labaatanka kilomitr oo xamar marka laga raaba inta kale gobolada mas-uulka ah taas xoogaa waa wa waa kelmad aan sax ahayn xaqiiqada waxa waaye meeshan qofka muwaadinka ah ama boosaaso ha joogo ama meel kale ha joogo ama ama xamar ha joogo qofka muwaadinka ah ayaa wuxuu yeelanayaa heerar kala duwan oo dawli ah oo mid walba ay shaqo u qabanayso saas waayo horta marka nidaamka federaalka caadiga adduunyada laga hadlayo midda labaad soomaaliya markii gudaheeda la yimaado waxay goboladu nimanka joogaa og yihiin inaan arrintan la dhamaynin oon laga heshiinin oo dastuurka aysan ku caddayn waxa maamul goboleed uu leeyahay iyo waxa dawladda dhexe ay leedahay kuma cadda meelo kamid a caalamka oo oo oo oo oo jarmalku ka mid yahay ama hindidu ka mid tahay waxay isticmaalaan nidaam ka duwan oo ah policy makingka ama yacni go-aamadana waxaa gaara dawladda dhexe hirgelintana waxaa gaara dawladaha gobo waxaa sameeya marka maamulkii sharcigii waxaa sameynaya dawladda dhexe oo dalka o dhan u sameynaysa waxaana hirgelinaya dawladaha gobolada taas waa jirtaa ayadana waa nidaam oo oo oo aan aada u badnayn laakiin la isticmaalo laakiin haddii aan aan barasarka ma gooye haddii aad tusaale usoo qaadano qodobka aad soo qaadatay ee markii maamul goboleedyada kismaayo ay ku shirayeen ay carabaabeen dowladdu inay muqdisho keliya ka taliso waxaa la isdhihi karaa aqoon darrana uma geynin ogaan la-aanna uma geynin in arrintu aysan sidaa ahayn ulajeedo kale ee siyaasadeed baa ku jiri karta may ulajeedada siyaasadeed laftirkeedu inay ku jirto ceeb ma aha oo dee nimankani waa siyaasiyiin siyaasad unbay ka shaqeeyaan waxayna ujeedaan waxay meesha wax kala celiya ma jiro siyaasadda waxaa kala celiya shuruucda iyo dastuurka dastuurkii haddii uu leeyahay qodobadan waa laga heshiin doonaa de maanta waxay tahay kulligood inaa shaqada laga bilaabo dastuurka inta layskugu yimaado in la yidhaahdo war goboladu maxay leeyihiin maamul dawladda dhexe maxay leedahay haddiiba de waxani ay sax ka yihiin oo ay nidaam federaala ay doonayaan ay waxa ay tahay haddii taa la xaliyo arrintu way xalismaysaa Waa tahay.
oo haddaba dastuurka waxa ku qoran eh, arrimaha dibadda iyo difaaca iyo lacagta iyo waxtaas dhowr qodob afar qodob inay yihiin ayaa waxaa ku qoran in dawladda dhexe leedahay taasoo kale hadda marka muran badan kama keenaan waxay leeyihin un hanala ka tashaday iyo hanala talageliyo iyo taasna wax hadda diidi lahaa ma jirin waayahay dastuurku waxaa weeye dalku wixii eh, awoodihiisa habkii loo exercise garayn lahaa oo dhan iyo habkii looga sharci dejin lahaa heshiis lagama aha Waad Taas mahadsan way tahay.
ogyihiin. Way- way- waxa meesha ay ku kuman tahay hadda in qoladan xamar joogtaa ay ka bilowdo iyo iyo- iyo iyaguna waxa waaye inay dhahaan war bal shaqo kale ayaynaan qabanin inta dastuurka aan meel saarayno oo aan leenahay maamul gobolna wuxuu leeyahay intan oo xataa calal aqali kuwii maalin hore keenay proposalkii ay soo jeediyeen oo labaatan iyo afar iyo toddoba ay kala siiyeen hadday saluugsan yihiin ay- ha yidhaahdaan war kana annaga ha naloo soo celiya kana hala daayo doortu maanta meesha ku jirta waxa waaye in laga laga hadlo waa tahay awooduhu meelaha ay kala aadayaan power sharing ay dhahaan ayagu Wa- waad awood mahadsan- qaybsi u yaqaanaan awood qaybsigaas in laga hadlo ayaa asalku yahay jaamac waad mahadsan tahay Eh, dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa noogu marti ah barasare afyare cabdi cilmi oo arrimaha siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxaana aan kusoo qaadanaynaa sidee baarlamaanka federaalka uu ku shaqeeyaa isaga oo ka madax bannaan hardanka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka magacaygu waa cawka xasan dacaale oo jooga magaalada garowe aniga haddaan barnaamijka kusoo dhawaado anigu waxaan oran lahaa waa in baarlamaanka loo daayaa shaqadiisa waayo baarlamaanka waxay ka yimaadeen deegaanada een, soomaalida oo dhan waxaana soo xulay dowlad een, goboleedyada oo awoodda iyagaa ku lahaa soo xulitaankoodii een, rabitaankooda ayayna ku yimaadaan oo ku fadhiyaan meesha Een, markaan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in loo daayo tala een, talada iyo arrimaha masiiriga markii hore haddii ay jiri jirtay in eh, galdaloolooyin oo la ohan jiray baarlamaanku waxyaalaha qaarkood go-aanada si degdegay uga gaadhaan iminka waxaa yimi golo kale oo ah golaha aqalka sare iyaga ayaana wixii arrimaha masiiriga la hubinaya marka anigu waxaan oran lahaa waa in loo daayaa baarlamaanka arrimaha masiiriga iyagaana xaq u leh ta kale eh, su-aal kale ayaan weydiin lahaa professor afyare een, imise hab een, dowlad federaalba adduunka ka jira waase kee kan aan inagu qaadanay oo inagu hadda kan aan qaadanay waa kee inkastoo uu ka jiro muromura waabase keekan ugu soo dhow kanaan inagu qaadanay aad ayaad umaadsantaha cawke brofesor afyarahaye
waad mahadsantahay cawke horta soomaalida markii dhaqanka hadda la fiiriyo siyaasadda ee ugu dambeeye kan ah waa inaan anagu sharcigii dejinteedii waxnala ka weydiiyaa marka dhaqankaas nimanka siyaasiyiinta ah iyo dhaqanka gobolada la fiiriyo iyo meelahan dawladaha ay iska aadayaan iyo waxaa marka la fiiriyo soomaalidu ma aha nidaam federaala waxaa ugu dhow oo nidaamkooda marka loo bandhigo political system iska caalamka ka jira marka loo bandhigo kan ugu dhow ee dhaqanka soomaalida sharxi kara hadda waxaa la dhahaa confederal system federaalada waxaa la yidhaahdaa waa shared sovereignty oo federaalku awoodna wuxuu siinayaa dawladda gobolka awoodna wuxuu siinayaa dawladda dhexe midna midda kale ma xukunto markay timaado eriyadeeda oo haddii maanta la yidhaahdo waxbarashada waxaa iskale dawladaha gobolada baydhabana siday waxbarashada rabtay u samaynaysaa qoladan kale ee garowana say rabaan ay u samaynayaan ayagaa eriyadaas uga awood badan dawladda dhexe waayo sharcigii iyo dastuurkiibaas marka confederate-ka tusaale yar naga sii brofesor marka waa marka federaalka caadiga ahee la yaqaan laakiin confederal systemka dawladda markaa unitka ayaa a ka awood badan dawladda dhexe confederal system iska adduunka ugu dhow e u do kalea ugu dhow marka dawlad kastaa waxeeda xorriyadeeda iyo waxeeda way ilaashanaysaa intii ay u ogolaato dawladda dhexe unbaa ama dawladda waxaa commonka ka wada dhexaysa ayaa markaa la siinaya confederation aa la yidhaahdaa caalamka waa wax ka jira dhaqanka siyaasiyiinta soomaalida marka la fiiriyo waa noocaas federal system xitaa ma ah marka horta haisku shidaynin oo ha ka dhex raadinin federal system ayaa sharxi kara dhaqanka soomaalida waa tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka magacayga waa dileyta maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho fasoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa la yidhi soomaaliya waxay qaadatay federal system meesha ay federal system soomaaliya ku qaadatana aniga iyo maaragtay dad fara badan in laga qanaciyaan rabaa sababta waxaa waaye markii la rabo in dadka laga bedelo nidaamkii iyo wixii ay kusoo jireen waa in brocess la maraa anaga koo iyo sagaashankii markii dawladdii naga burburtay oo dalka dhibaato dhacay dib u heshiisiino fara badanaa la sameeyey wixii dib u heshiisiino la sameynayana mastiri wax dadka soomaaliyeed oo nugul oo iga soo baxayeen ma jirin oo dadka soomaaliyeed wax walba inta loo keenaa loo meerinayay federal systemka hadda sida uu u muuqdana waxa waaye waxaa ana isdhihi karaa waa dhibaato fara badan marka waxaan rabaa profesorka su-aasha koowaad bal meesha federal system soomaali ku qaadato isku raacday inuu noo sheegaa rabaa haddii uu xog inaga hayn kara arrinkaas uu naga fardhuuban yahay midda labaad waxaan rabaa aragti oo aan ka qabo aniga laftirkeyga markaan federaalka systemka maaragtay aan isku barbardhigo soomaaliya ma qaadan kartaa iyo iyo ma qaadan kartana markaan aragtideeda kusoo bandhiga waxaan isleeyahay waa laga ron yahay sababta waxaa waaye dad isku kalar isku jinsi isku midab isku diin ah inay daafarsid noqdaan ay kala duwanaadaan oo maamulkooda kala duwanaado wax muhiima sidaas oo sameynayo ma ahan marka federal systemka sidee soomaaliya looga baabi'in karaa oo nidaam dhexe oo adagna loo keeni karaa labadaas su-aalood iyo arag iyo aragtidaas yartaa igu muhiimsan barnaamijka aad ayaad umahadsan tahay daleyte oo jooga muqdisho barasare afyare kusoo dhawow dalayta waa mahadsan yahay horta hadda waxaa jira marka taariikh ahaan loo fiiriyo nidaamka mabda-iyan ama soo aragti ahaan mud intii muddo ah soomaalida dhexdeeda iyo systemkeeda waa la sheegayay ilaa iyo xisbi ay lahaan jireen oo kontomaadkii ah iyo s n m ta xataa markii ay dagaalamaysay xiliyadii hore iyo yani aragtidu mar walba way jirtay hadda markii ugu dambeysoo la yidhi nidaamkan baa nidaam dalka u noqonaya imbagati ayaa nimankii warlordska ahaa ee ku shirayay ay go-aankaas gaareen ayagaa markaa hubka haystay dee ummad kale oo hadda afti laga qaaday oo la weydiiyena ma jirin marka saasuu horta meesha kusoo baxay oo dastuurkan hadda jooga meesha ciribta iyo salka u ah wuxuu ahaa kii imbagati doodiisay leedahay waraaqaa aan ka qoraa jira haddii aad rabto aad akrin kartaa oo ah oo publishid ah oo systemka yacni iyo siduu ku yimid iyo suurtagalnimadiisa inuu soomaaliya ama afrikaba ka shaqayn karaba waa waa waa dood furan oo oo iyadu kolley akademiyada iyo dadka ay ka sheeg sheegaan intaas baan taa uga gudbayaa midda la xiriirta nidaamka dhanba ha laga tanasulo waxaan is leeyahay waa kala labo baahinta xukunka in xukunka la baahiyo oo dadka loo baahiyo gobollada iyo tuulooyinka jooga waa loo baahan yahay oo ay tala ku yeeshaan waxyaalo qasab ka dhigaya ayaana jira oo ilaa afar shay camal ah oo ay ka mid tahay de ta waayo aragnimadeenii hore wixii aan ka dhaxalnay laakiin nidaamkaas marka la baahinayo inuu federaal noqdo inuu decentralization caadiya noqdo yani inuu ilaa iyo waxaa jirta shan lix nooc oo kale oo aan federaal ahayn oo loo baahin karaa ayaa jirta oo lana laguna ilaalin karo midnimada waxaa jirta warqad dheer oo arrintaas aan aan ka publish gareeyey oo aan leeyahay anigu decentralized unitary system ayaa ah meesha dhexe ee waxaa la isku waafajin karo waa tahay laakiin de taasi waa dood waana ra'yi marka waxaan isleeyahay taa waktigeeda iyo meesheeda ha lala sugo waxaanu soo gaarnay gebagabadii waxaan jeclahay inaan marka kaa weydiiyo arrintan baarlamaanka sida uu ku shaqayn lahaa marka la fiiriyo sida aad sheegtay aqoon-yahanada bulshada weynta soomaaliyeed arrintaas aad ayay uga hadlayaan oo hadalhayn ayaa ka jirta laakiin dadka ugu yar ee shanqartooda la maqlaa waa xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu ay yihiin kuwa awoodooda la isku haysto marka maxaa sababaya ayaad is leedahay inaysan baarlamaanku ka hadlaynin awoodooda in laga la isku haysto baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey iyaga oo taagan ayaa golihii madasha la oran jira la wareegtay shaqadoodii haddana waxaad moodaa in ay arrintan si uga aamusan yihiin horta functionka baarlamaanka ee sharci dejinta mar walba oo oo dawlad la dhiso waxaa ku qabsan jiray oona ka adkaa jiray oo ka qaadan jiray qolyaha gobollada jooga ilaa xilligii hore oo shariifka wax signatories la yidhaaha la sameeyey ayagaa awoodda la wareegay xilligii dambe waan ogeyn oo annagaaba madal usoo joognay marka madashu inay isqaadato awoodda sharci dejinta oo ay everything oo marka xataa wax la yar la samaynayo ee ayagu go-aanka ka gaaraan inay inay waa wax soo dhici jiray inay hadda damaaciyaanna de dabcan waa waa iska caadi waa wax la garan karo nidaamka nimankan qolyahan baarlamaanka hadda joogana hadday yidhaahdaan baarla waxaan samaynaynaa sharci ooba loo daayo oo la yidhaha sharcigii waad samayseen sharcigii cid hirgelisaa la rabaa awoodii gobolada iyo meel walba looga hirgeli lahaana ma hayaan ayaga laftirkooda marka waxaa meeshan crisis aada u culus oo constitutional ah oo awoodii dawladnimo ee nuxurkaba dawladda u yeelaysa ilaan waxaad dejiso waa inaad fulin kartaae labadiiba runtii meesha ma yaalaan mar dastuurna ma yaallo dastuurka ciddii fulin lahayd ee awoodda u lahayd ee institutions iyo iyo iyo iyo qaale iyo awood ciidan ahayd labadiiba hadda dawladdii meesha kuma hayso marka pepper state waaye yani dawlad warqad ah waaye dawladda xamra joogta qoladan gobollada joogaana intaa waa ogyihiin yani inaysan qoladani hadda awood fara badan meesha ku haynin aysanna hadda uba soo jeedin oo xataa farsamadii nimankaa lagu abaari lahaa ayna usoo jeedin way ogyihiin kuwaana lama bilaabana kuwii ka horreeyay laftirkooda way qabeen marka waxaan isleeyahay arrintaas ayada ah ma in la fahmi karo mase inayna wax u fiican soomaalida ahayn wax u fiican soomaalida ma aha dawladnimada uma fiicna in maalin walba la isku haysto wax common sense yani hadda nimanka meesha joogee gobollada dalka xukumaa waa aqoonta dal dadka dadka aqoonta ugu roorroon ay kamid yihiin waxaan way og yihiin ee raadinayaa inaysan waxoodii ahayn saxna ahayn waa tahay laakiin waxay arkaan inay qaadan karaan barasare afyare cabdicilmi aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa badan tahay aad baad umahadsan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna halkaas ayuu inoogu egyahay tan iyo toddobaadka dambe ismaqal dambe oo sale